sabuuraddii siddeetanaad na maqal ari jidhka reer binu israa'iil jirow kaaga reer yuusuf sida ari hor kacow kaaga karaabuumta ku dul fadhiyow soo iftiin reer efraayiim iyo reer benyamiin iyo reer manase hortooda xooggaaga ku kici oo kaalay oo na badbaadi ilaahow mar kale na soo celi oo wejigaaga noo iftiimi oo waannu badbaadi doonnaa rabbiyow ilaaha ciidamadow ilaa goormaad u cadhaysnaan doontaa baryootanka dadkaaga waxaad ku quudisay kibistii ilmada oo ilmo aad u badanna ayaad cabsiisay waxaad nala derirsiisay derisyadayada oo cadaawayaashayadiina waynagu qoslaan ilaaha ciidamadow mar kalena soo celi oo wejigaaga noo iftiimi oo waannu badbaadi doonnaa geed canab ah ayaad dalkii masar ka keentay oo intaad quruumihii ka eriday ayaad meel ku beertay meel baad hortiisa ku diyaarisay oo wuxuu yeeshay xididdo dhaadheer kolkaasuu dhulkii buuxiyey oo boorihii waxaa qariyey hooskiisii oo laamihiisiina waxay noqdeen sidii geedaha la yidhaahdo keder oo ilaah laamihiisii wuxuu gaadhsiiyey tan iyo badda dhuudihiisiina waxay gaareen tan iyo webiga bal maxaa dayrkiisii u dumisay si ay kuwa jidka maraa oo dhammu u goostaan waxaa qarriba doonfaarka kaynta oo waxaa iska daaqda ugaadha duurka ilaaha ciidamadow waannu ku baryaynaaye noo soo noqo samada hoos nooga soo fiiri oo intaad soo eegtid geedkan canabka ah soo booqo oo ilaali wixii ay gacantaada midig beertay iyo laantii aad adkaysatay dab baa lagu gubay oo waa la gooyey oo waxay ku haligmeen canaantii jaahaaga gacantaadu ha kor saarnaato ninka gacantaada midig jooga iyo bini'aadmigii aad nafsaddaada u xoogaysatay markaas dib kaaga noqon mayno na noolee oo markaasaannu magacaaga ku baryootamaynaa rabbiyow ilaaha ciidamadow mar kalena soo celi oo wejigaaga noo iftiimi oo waannu badbaadi doonnaa